بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم baabkaynu kusoo jirnay waxau ahaa baablqusl maydhigii iskafurka dabada iskafur wayucrafu lmaniyu bitadafu waxaa lagu garan karaa buuhi maashaa minida la yidhaahdo iyada oo runtii soo baxa soo boodbooda oo calaamooyinkii manida ayuu sheegayaa si runtii qofkii la kulmaa uu dee u garan karo inuu maydhi ku waajibay tadafuqaas oo ah soo boodboodida aw taladud iyo dareenkaa qofka ay u samaynayso aw riixi alcin bahalkaa ubaxaa urtiisa inay yeelato aw cajiinin amaba qooshkaba noociisa inay urto idaa kaana radban marka uu qoyan yahay labadaa tilmaamood buu leeyahy aw bayaadi baydin baasha ukunta laydha cadaankeeda ayay manidii yeelanaysaa idaa kaana jaafan markay engegan tahay kolka ay engegan tahay waa ti caaisha ba lahayd waa ka jijabin jiray marada nebiga bahashaa ukunta laydha cadaankeeda oo kale yeelataa famataa wujida waaxidu minha tilmaamahaynu soo he- soo sheegnay mid kamid a hadii la helo kaana maniyan muujiban lilqosl mani buu ahaanaya maydhiga waajibinaya wamataa fuqidat kulluha astaamahan oo dhan kolka la waayo lam yakun maniyan maniba ma noqonayo markaa dee maydhina ma waajibayo wey walaa yushtaratu lbayaadu waxba inay cad tahay iyadu shardi maaha iyo wasakhanatu abay fii maniyi rajuli ninka manidiisii masal culimada qaarkood baale labadaa shardi waa qayd mar walba wa aklabi buu kuleeyahy markaa ama wa akari labadan tilmaamood in manida raggu ay cad tahay oo ay adag tahay haddana laakiin mararka qaarkood ayaa midabkan isbedeli karaa iyo adaygaas marka waxba shardi ma aha mararka qaarkood dee in la waayo laga yaaba labada sifo wsufratu wariqa inay cawl yihiin oo mudfadaasi ay adag tahay jilicsan tahay waxba lama shardiyo fi maniyi lmara ruuxa dumarka ah iyada manideeda had iyo jeer waa sufro waanay jilicsan yihin ragga way ka jilicsan yihin markaa taas waa aklabi ama waa sida badan laakiin ma aha wax qayda oo mararka qaarkood baa laga yaabaa in midabkaa cawlka ahina meesha uu ka baxo sufrada dee huruudda ah riqadiina ay adeyg noqon karto walaa gusla maydhi waxba kama waajibayo fii madyin baalkaa madyiga la yidhaahdo madyigiina markaa wuu tilmaamayo wuxuu ihi wahuwa maaun abyad waa biyo markaas cad raqiiqun jilicsan lazijun oo dhegaya marka uu qofka jidhkiisa taabto la dareemayo inuu dhegayo yakruju soo baxa bilaa shahwatin cinda almulaacaba isagoo aan bilaa shahwa dareen lahayn sidii dee manid oo kale uu qofku yar macaansanaya aan lahayn ayuu iska soo baxayaa cinda almulaacaba qofku xaaskiiya marka uu la yar ciyaaro waa kii sayid calina ka cabanayay radia allahu canh kuntu rajula madaan baashaasa aada igu badday markaa dee nabigana calayhi salaatu wasalaam waan ka xishooday miqdaad ibnu aswad ayaa faray oon ihi bal xukunkeeda soo weydiiyey dee in maydhi ka waajibaya iyo iyo dee in laga weysaysanaya markaa wuxuu yidhi dee meeshay gaadhayn ha ka istijoodo sidoo kale hana ka weysaysto macnaheedu markaa wuxuu isugu ururaya iyada iyo tan ka dambaysaba xukunkoodu inuu yahay kalbowl sida kaadid oo kale walaa fi wadyin laa gusla fi wadyin kaa isaguna magaciisu ka hore ku dhow yahay gusli kama waajibayo maydhi wuu ka yar duway isagana xaaladiisa waxau ihi wahuwa maaun abyad waa cadaanka kuwii hore kala mid yihin kadirun laakiin kii hore halkuu raqiiqa ka ahaa waa ka yar riban yihin kuwani sakinun way adag yihiin yakruju caqiba albawl kaadida dabadeeda ayay soo baxaan oo mararka qaarkoodna qofku kolku wax culus qaadana way soo baxaan xamaalihiis oo kale laakiin kan qofku marka uu qayilo uu cuno muxuu ahaa kii casaaye jaadkii kan ka soo baxa kaasi isaga waa dee mani mani way iska noqonay manida laftigeediia markay doonayaan ayay kaajaa markay kaacas cunaan markaa kaasi isagu waa dee runtii maydi un baa ku waajibaya dhan walba uu seegay fa in shaka haddii haddaba qofkani uu shakiyo hal ilkhaariju maniyu aw madyun waxaan qofka kasoo baxay talow ma manibaabu uu yidhi mise waa madyi takhayara markaa dee isagaa kala dooranayo qofkii isagoo bal astaamahaana eegaya aynu dee kusoo tilmaanay in shaaa hadduu doonayo jacalahu maniyan waktasala faqad dee mani buu kasoo qaadayo markaasunbuu maydhanaya faqadna wuxuu uga jeedaa qaybta dambaa fasirayse macnaha inuu istijoodo ama meelihii manidu ay gaadhay uu ka maydhaa waxba waajib ma ah maxaa yeele manidu sideedaba dee waa asalkii bani aadamka oo waa daahir haddii dee qofka oo istijo qaba ay kasoo baxdo laakiin isagoon istijo qabin haddii ay kasoo baxdo dee halkii ay soo martay baa markaa nijaasaynaysa sidaa darteed bay mar walba waajib ku tilmaaman fuqahadu markuu qofku u tegayo xaaskii inuu dee istijo qabo wain shaaa jacalahu madyan hadduu doonayana kaasu ka dhigaya waazala wuxuu maydhi doonaa maa asaaba badanahu wa hawbahu wixii ku dhacay jidhkiisa iyo maradiisa ee minhu kamida bahalkaa qoyan watawada-a waana weysiisanaya walaa yaktasil maydhana maayo oo waxay ku kala duwan yihiin midna waa sidoo ka sidii kaadidoo kale dee waana laga weysiisanayaa meeshii uu ku dhacayna waa la maydhaya midna dheeraadkuu leeyahay waxa weeye dee waa in maydhi uun uu ka waajibo oo meeshu ku dhacay aan waxba la maydhin farqigaasay leeyihin walafdalu sida wanaagsani an yafcala jamiica dalik labadan arrimood aynu soo sheegnayba waa inuu sameeyo labada arrimood maxay ahaayeen inuu meeshu ku dhacayna maydho kana weysaysto iskana maydhaba dac maa yariibuk ilaa maa laa yariibuk si laabtiisa waxa ku wareegaya ay uga baxaanba an yafcala jamiica dalik waa inuu iska wada sameeyo intana arrimoodba wayaxrumu biljanaaba janaabadii waxaa ku xaraam noqonaya maa yaxrumu maa xaruma bilxadad dheh xadadkii asqarka aynu soo marnay waysalaanta ahaa waxyaabihii ku xaraamta ahaa aynu soo xusnay qowlka raajix ah ayaa runtii ku xaraam noqonaya amaba khilaafkii dee ku jiray wakadaa sidoo kale waxaa xaraam noqonaya bu uhi qofkii hadduu janaabo leeyahy allubtu fi lmasjid inuu masjidkii dego uu ku nagaado ku xasilo wa qiraaatu lqur'aan iyo inuu qur'aankii akriyo walow bacda aayatin aayad barhkeedba ha ahaado markaa nagaadigaa qofku masjidka uu ku nagaanayo madhabku waxay u daliishanayaan laba arrimood midi waxa uu yahay aayaddii ilaahay uhi walaa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun walaa junuban ilaa caabirii sabiil markaa ha u dhowaanina asalaata waxay ku fasirayaan mawaadic asalaa meelaha salaadoo dee masaajida ah ha u dhawaanina markaa caynkaa usakraansan tihiin walaa junuban markaad jinaabaysan tihiinna masjidka lagu tukanayo salaada ha u dhawaanina ilaa cabiri sabiil inaad dee gudbaysaan mooyaane oo cubuurkaasi si uu suuroobi karo dee waa in halka hore lagu soo fasiraa bay leeyihiin min ilaaq alxali wa iraadat lmaxal majaaska noocaasa sheegaan waa in lagu soo fasiro waxaa kale u daliishanayaan xadiis oo nebigu ka nahiyey qofka xaalilkaa iyo ka jinaabaysanba masjidka intuu dhawaaqay laakiin labada masaleba de hadal baa ka jira oo tan iyada marka la eego xagga aayadda dee culimada qaarkood baaba ku fasirayba salaadii un oo daahirkaas ku daayay tan kale xagga xadiidka marka la eegana waa daciif oo daciif weeye markaasoo lama daliishanayo wajanib aciifa fi lcaqaaidi wa xukmi rabbina alcaiimi alwaaxidi qolada isilaaxna dee sida ay tilmaamaan markaa masalada axkaamaysa ama caqiida daciifki inaan loo daliishanayn bay tilmaamayaan idan markaa dee nas adag oo tilmaamaya lubsigaa diidaya ma jiro inkasta oo aada culimo ufara badani ay tilmaamaan nagaadigaa masjidku inuu ka xaraam yahay qofka midhka labaadna waa qiraaat lqur'aan akrintii qur'aanka isaga laftiisa xadiis ayaa soo arooray u nebigu leeyahy laa yaqra'u junubu wala alxaaidu شhayئa min الqur'an lakin isaguna waa ضaciif waxaa kaloo de qolyaha qaarkoodna ay tilmaamaan sida iبn xaزm iyo niman lamidi in ay akrintiisu dee waxba aan loo diidaynin oo ay dhacdo inuu nebigu alayhi الsalaatu wasalaam ninkii hiraqle la odhan jiray u diray waraaq aayaad ay ku qoran yihiin ya ahla kitaabi tacaalow ilaa kalimati sawaain baynana wa baynakum aayadaas ay ku qoranta waana iska macruuf dee nin gaale jinaabe iyo waxuu ka maydhanaya inaanu jirin qur-aankiina uu taabanayo masale khilaafiya weeyaan laakin nusuusta markaa tilmaamaysa runtii saxiix maaha ama aada uguma cadda taxriimkiisa tilmaamaysa mar layse sidii aynu hore usoo marnay nebigu alayhi salaatu wasalaam caado waxau ahayd sida axaadiista saxiixa ay tilmaamayso dikriga oo kale marka uu akriyayo inuu daahir yahay oo salaamta xataa marka uu qaadayo inuu ama utayamumi jiray ama u weysaysan jiray dee qur-aankiina waa dikri kii u weynaa wey inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun wa yubaaxu waxaa la baneeyey bu uhi marka adkaaruhu dikrigii qur-aanka ducooyinkii iyo waxyaabihii lagu wardiyi karayay ee qur-aanka ahaa in la akriyo laa biqasdi qur'aan isagoon qofkii qur-aannimo ugu qasdaynin dikri ahaan inuu akriya iska banaan fain qasada qur'aana casaa dee macsiyuu ku dhacayaa buhi haddii markaa qur'aan uu uga qasto dee qof jinaabaysan oo qur-aan loo diido akriyay buu noqonaya aw dikra ama dikri unbuu uqasdiyey aw laa shaya ama waxba umuu qasdiyin jaaza labadan masalena way banaantay haduu dikri un uga qasdiyayo markuu akriyayo dikri akri u isleeyahy qur-aanka amaba aanu qasadba la imanine u akriyay way iska banaantay walahu waxaa usugnaaday almuruuru fi lmasjid qofkii janaabada lahaa ee masjidkii wuu mari karaa oo ilaa cabiri sabiil ayay soo qaadanaya qofkii dee gudbi karayay masjidka wayukrahu ligayri xaaja laakin wax muraada hadii aanu kalahayn taasina waa karaaha yukrahu lmuruuru liljunubi ligayri xaaja halkaa waxa uu kaga soo gudbay markaa maydhigii qaybtii hore iyo asbaabtii keenaysa markaa kayfiyadii ayuu halkana ku xusaya yabda-u lmuqtasilu qofkan maydhanayaa waxa uu ku bilaabaya bitasmiya bisinkii ilaahay buu ku bilaabayaa bismi llah ayuunbuu odhanaya marka uhoreysa uma intaa kadib isaalati qadar biisaalati qadar buu ku xigsiinaya wixii wasak de inuu jidhkiisa ka maydho oo waxna waxa weeyaan xadas akbaraho uu iska suulinayo dee jinaabadiia waxna waa nijaas jidhkiisa ku taalla markaa taana inuu iska sii safeeyo horta si gaara u maydho way haboon tahay taxariya kaadiy wax kastaba ha uma wuduu'in ka wuduu'i salaa waxa uu kusii xigsiinayaa weyso tii salaada oo kale ah oo siday maydhigii nebiga usifaynaysa caaisha radia allahu canha waxay leedahay marka uhoreysa gacmuhu maydhi jiray saddex jeer dabeetana istijadu ku xigsiin jiray intaa kadibna waysada ayuu ku xigsiin jiray dhinaca midigtuu saddex jeer ku shubayay adugu habkan uu markaa utilmaami doone soo socda halkaasuu u wadaya oo waysadii inuu qofkii horreysiiyo dhammaanteed waa masale iska bannaan weeyaan inuu qaarkii hore hore maydho oo labada adinna uu dambaysiiyo iyaduna way dhacday oo nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam sida marka uu tashdiga ku maydhanayo kale ama meelaha waxay kaga soo dulduulayaan cagaha oo ku maydhanayo qaarkii kore intuu maydho bacda alqusl inuu adimadana ku gebagabeeyo uma yufiidu lmaa biyihii buu kusii daynaya calaa ra'si madaxiisa talaata saddex jeer buu ku shubaya madaxa naawiyan rafca aljinaabati aw ilxayd hadduu dee mujnib yahayna inuu jinaabadiis dhaafinayo ayuunbuu niyoonaya haddii ay caado leedahayna de inay dhiiggii caadada ahaa iska nadiifinaysunbay niyoonaysa niyadana dee waa qalbiga un inama alacmaalu binniyaat waa layihi markaa maydrigii qabowsiga aha iyo kii cibaadadu waxay ku kala baxayaan niyadan qofkii inuu markaa iska nadiifinaya ayuu niyoonayaa laakin de inuu wax ku hadhadlo oo markaa uu erayo yidhaahdo meesha kuma taalo aw istibaaxata salaat ama salaadii in uu banaysanayo ayuu niyoonaya ilan qofkani markii hore xadadkan uu lahaa jinaabiya xayd mid kasta ha ahaato ee salaadii ilaahay umay banaanayn inuu dee qofkii tukado sidaa darteed markanuu haddaba maydrigii la imanayo waxa uu niyoonayaa inuu salaadii nadiif u noqdo wa yukhalilu shacra timihiisana takhliil buu ku samaynaya takhliilinayaa faraha ayuu dhex gelgelinayaa biyihii ayuu markaa gaadhsiinayaa salka timaha taxta kulli shacratin janaaba xabad wal oo jinaaba gun timaa gunteedaba macnaha jinaaba ayaa ah si haddaba uu taa uga baxsado waa inuu biyihii wada gaadhsiiyaa timaha oo dhan guntooda nadban uma calaa shiqihi aymani alaaa dhinaca midigta ayuu ku shubayaa saddex jeer biyihii hadduu qabsabo tahay saddex jeer ha kusii daayo hadday kildhi tahayna ha ku shubo hadduu gacmaha darsanayana saddex jeer ha ku shubo nabigu calayhi salaatu wasalaam siday caaisha leedahay kaana yuxibuhu atayamu kaana yuxibu tayaamu waxa uu jeclaa midigeysiga haddii ay tahuur tahay oo uu maydhanayo hadday tanacul tahay iyo inuu kabaha gashado iyo haddii ay tarajul tahay inuu feedho uma alaysari alaaa dhinaca bidixdu saddex jeer haddana ku shubaya cibaada ayuu gudanaya markaa waa inuu la socdaa arrimahan la tilmaamayo ee markaa habboon uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam wayatacahadu waxa uu ku dadaalaya macaatifahu meelihiisa laablaaban ay ilmultawi min jasadi kalbd meelaha laablaaban had iyo jeer siiba hadduu dee qof shilis yahay jirkiisa meesha laaban iyo kilinkilada hoosteeda cunaha hoostiisa boodyaha hoostooda ayuu ku dadaalaya si uu isu nadiifiyo aahuuru shadru liimaan qofka muslimka ahi waa qof nadiifa weeye oo waxba aanay kasoo orayn wayadluku jasada jirkiisa ayuu ku jijabinayaa gacanta iyada oo weliba culimada qaarkood dalkiga ah maydiga iyo waysadaba dee ay ka dhigeenba arkaanta dhiiggii xaydka har wixii dumarka ayd markay ka maydhanayso dheeraadkan ay sii samaynayso oo fi lxayd tutbicu waxay raacinaysaa afar dam dhiigga raadkiisii fursata misk qayb yar oo cadarkaa udgoona miskiga la yidhaahda ayay ku xoqaysa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markay ruuxii dumarka ay u timid ay weydiisay habka caadada looga maydhanayo ayuu tilmaamay inay sidaa u maydhanayso oo miskigaa ay qaadayso oo markaa ay isku nadiifinayso siday isugu nadiifinaysaabay sii tiri markaa waa kii nebigu lahaa subxaana allah dee ha ku tahaaro qaadato caaisha ayaa kala gaadhay si aanay markaa nebiga dee usii gelinin exraaj adag kolkaasay dabeetana tilmaantay lahaydna meelaha uu kaaga ba-ay halkaa uu kaa imanaya maradaa qaado sidaa ula daba soco nadiifi saasay u tilmaamaysay kolka fain lam tajidhu lmisk hadii aanay miskigaasoo aada udgoon oo raadkiisii goynaya haddii aanay helin faiban ayra fatastacmilu iban ayra udgoonaan dee isaga ahayn oo kalun bay isticmaali doontaa iyo cadaradan aadka u udgoon sida kaa madaxoo kale fain lam tajidhu haddii aanay helin dee fainan dhoobadaasay isticmaalaya oo dee iyadu aada qaalico aho wixii adkaadaba goysa fain lam tajidhu kafa lmaau haddaanay helina dee biyii waa ku filan yihin tii muxrimada ahayd dee xajka xidhnayd iyo tii ciddada tirsanaysa iyagu dee udgoonkan isticmaali maayaan oo nusuus gaaraa tilmaamaysa udgoonkan inaanay labadaa qof isticmaalayn oo midina waxay ku jir asaydii bay sidaa midina xajkiibay dee exraamantay labadaba tiibka waa loo diiday biyuhunba iyagu isticmaalaya walwaajibu min maydhigii waxaa waajiba arkaantiisi shay-an waa laba shay anniyatu inuu niyoodo qofkii muqtasilka ahaa ee maydhanayay cinda gasli awali juz-in mafruud shayga faradka ama halka ugu horeysa marka uu marayo ayuu dee niyoonaya inuu maydhigii waajibka ahaa gudanayo haddii markaa ay dhacdo in niyadaa uu ilaawana dee meeshii niyalaanta ku dhacda waa inuu kusoo celiyaa inuu kusoo celiyay noqonaysaa marka maydhiga kolka uu bilaabayo waa in maydhigii waajibka ahaa inuu gudanayo niyadii qalbiga dee uu ku socdaayo taasi aanu ilaawin midhka labaad ee madhabku ay ka dhigeen un inuu arkaanta kamid yahay maydhiga kaasi waa niyadii ka labaadna waxa weeye tacmiimu shacari wa bashari jidhkiisa iyo timihiisa inuu ku caam yeelo bilmaai biyaha oo shacarkii iyo basharkii macnaha timihii iyo jidhkii waa inuu wada gaadhaa biyihii waa inay wada gaadhaan bilma oo way kala duwan tahay iyadoo uskagii laga dhameeyo oo aad dee gacanta lagu xajiyo iyo iyadoo biyaha la gaadhsiiyaa way kala duwan yihin hadduu mar un dee barkadiisaa utimbado dee biyihiisi way wada gaadheen jirhkii iyo iyo timihiiba laakiin inuu iska nadiifiyo oo dee uskagii uu iska dhameeyo dhididkii iyo waa arrin sii wanaagsan iyaduna waa taa uu kasoo hadlayo laakiin labada qayd labada rugni baan leeyahay dee lafdhabarta wahay waa inuu niyoodo iyo inuu dee biyihi jirhkii wada gaadhsiiyo sidaa inuu ukala horreysiyaana sunaha fiican bay xataa maana shayna wuu maydhaya taxta kulfati kayr lmaktuun kii kayrulmaktuunka ahaa ee aan gudnayn kulfadiisa daboolkiisa hoostiisana wuu maydhaya mal hadda aanu gudnayn daboolkiisa hoostiisana waa inuu safeeya isagana oo u maydhaa fitaankii oo dee waajib u ahaa rijaasha ama ragga haddii ay kuba soo gaadho ilaa heerkaa bal intuu haddaba iska farsameynayo ka hor hasii safeeya un markuu dee haleelana waa inu markaa waa waajiba iska suuliyaa waabay dhici kartaa dee inuu qof soo islaama yahayo weli aan la gudin wamaa shayna waa laga maarmaan inuu safe ay ruuxii dumarka ahayd maydho yadharu min sarji sayib ruuxaa dumarka ee sayibka ah inta muuqanaysa idaa qacadat lixaajatiha marka ay muraadkeeda ufadhiisato oo runtii shay muuqanaya inaan laga tegin maydhistiisa ayuunbaa uu ka hadlaya walow axdatha haddii uu markaa xadas ka yimaado qofkan wixii waysada jabinayay fii asnaaihi intii uu maydhanayay ayaa kaadi ay ka timid ama neef baa kasoo baxday tamamahu maydhigii waxba soo bilaabi maaye uu dhamaystiraya iska dhici karta qofkii markuu maydhiga qaybihii hore sameeyey in dabeetana neef ay ka timaado amaba uu kaajo kaadi ay qabato kolkaa maydhigii ha dhamaystira un dhamaystiraya ee waxaa la eegayaa un markanuu maydhigii dhamaystiro wixii ka buriyay inay yimaadeen iyo in kale oo xataa markan uu maydhanayo dee gacantiina waa tan oo laga yaabaa inay ku dhacdo alaabtiisii markaa lama odhanayo dee maydhigii waysadii way kaa bureen ee kolka uu maydhigii dhameeyo ayuunbaa la diidayaa inuu dib ugu noqdo gacmihii iyo taabsiiyo kolkaasunbu ka ilaalinaya markan hore u maydhanayo dee waabuu maydhanayaaba walow talabada shacru haddii timihiisi ay dhegsan yihiin wajaba naqdu inuu furfuraabaa waajiba in lam yasil ilmaa-u haddii aanay biyihii gaadhaynin ilaa bainihi timaha beerkooda hoose caloosh gudahooda hoose kolkaa waxa uu noqonayaa talabudkani waa xaraaraysigii soomaalidu xaraar bay isticmaali jireen oo qofku marka uu timaha la baxo dee shaamboogan iyo saabuunaha lagu jiro iyo uskaga ma haysan si ay u nadiifiyaan xaraarba ha la idhaha baa la butaysan jiray dabeetna intoo taa nuurada u egu qofku soo budlayu qooyo ayuu dabeedna ninkii doobka ah ku dhoobaya taasaa saabuunu ahoo sidii dee waxay ugu dhegaysaa markaa nuuradoo kale aad bay timihii udhegaya markaa de haddaba lagu shubo biyihii haddii aanay salka gaadhayn dee inuu furfuro wey oo uu budliyo oo uu kickiciyo dabeedna iyagoo kaakacsan dee uu maydho marka in lam yasil ilmaa ilaa bain qaybku waa kaas haddaanay dee timihii timaha guntoodii aanay biyihii gaadhayn laakiin ruuxii dumarka ahayd ee iyada timuhu utidcanaayeen way iskaga shubiun waxba furfuri mayso oo umu salama radia allahu canha nabiga waxay ku lahayd calayhi salaatu wasalaam ruux dumara baan ahay oo timaha marka aan dabayo aada baan u adkeeya markaan maydhanayo miyaan furfuraa maya ee ku shubuu lahaa biyaha ilaa aad dareentid inay markaa guntooda gaadheen waman calayhi najaasatun yaqsiluhaa qofka nijaasi ay dushiisa tahay dee wuu iska maydhaya wajaba calayhi waxa waajib ku ah an yaqsilaha inuu iska maydho in lam tazul awsaafuha biat biqaslatin haddii aanay markaa dee midabkii iyo urtii waxyaabahaas goyn ha iska suuliyo ha jaro oo cibaadadii dee qofkii laba arrimood baa shardi ahaa inuu xadad ka daahir yahay iyo inuu nijaas ka daahir yahay markaa nijaastiina sideeda ha u maydho xadadkiina sidiisa ha uga daahir qaado dahaaro qaado uma yaktasilu waana maydhanaya oo markuu kolkii hore nijaastii meesha ka saaro jidhkiisa ku taala haddii ay dhiigtay haddii wax kale ayuu dabeedna mayrigiina sidiisii u dhamaystiraya wayakfii lahumaa gaslatun fi lasax khilaaf baa ka jooge mar qura hadduu iswada raaciyana way iska ansaxaysa laakiin khilaaf ma laha iyadu markay nijaasta xugmiyo tahay xugmiya waxa weeye tii aan lahayn dee ur iyo arag iyo waxyaabaha aan lahayn sida dee kaadidii oo kale marka haddii ay kaadaas jidhkiisa ku samaysan ee ku daadato dee maydhigii iyo wuxuu israacinayaa nijaasta maydhideeda laakiin marka ay cayniya tahay nijaastana mid muuqanaysa sida dhiiggii iyo saxaradii kolkaasi ah khilaaf uu ka jooga ma waxay tahay in la iswada raaciyo maydhu qura la isku raaciyo mise nijaasta si gaara in loo maydhaabay tahay asaxu waxa weeyaan buu kuleeyahay in mar qura in la maydho ay dee iska suuroobi karayso albani oo kale dee waa ka rajaxaad iyo jeer masaladan marka uu ka hadlaya in aan qoladaa kaleu rajaxa asa asaxa ka soo horjeeda oo dee nijaastana gaar isaga maydha baa la yidhi macnaha xadadkana gaar oo kala gaar bu walaw kaana calayha walaw kaanad markaa dee wuxuu ka farcanayaa masalada wayakfi lahumaa kaslatun waaxida fi lasax haddii la yidhi nijaastii iyo maydhigii xadadka maydhi keliya ku wada filan masaladan u ka farcay dee dhawrkii maydhiya kuwaajibayna haddaba maydhi keliya ku wada filan wey walaw kaana calayha haddii ruuxii dumarkaa lagu leeyahy uslu jinaaba uslu janaaba wa uslu xayd labadaasaa lagu wada leeyahy inay xaydkii iska nadiifiso iyo inay janaabadii iska nadiifiso faiktasalat liaxadihimaa midkood bay u maydhatay kafaa canhuma markaa dee labadiiba waa ku filaanayaa bu wain lam yanwi rafca alaakhar tanwi bay mala ahay dee a wain lam yanwi shaksigaas rafca alaakhar oo dee ruux dumaro xaydle xaraam bay ahayd in loo tago laakin waxaa laga yaabaa dee lagu suuraysan karaa iyadii oo dee ninkii ay sarkeen oo jinaabala inuu isagiina ka yimid iyadoo weli jinaabadii ka maydhan buu kana ka daba tegay kafaa canhumaa buu leeyahay kolka waman ikhtasala maratan waaxida qofka mar keliya maydha biniyati janaaba isaga oo jinaabadii niyeysan wa jumcatin iyo jumco labadaasi wada niyooday xasala way xasilayaan aw biniyati axadihimaa midkoodun buu niyooday duna alaakhar kii kale kumuu darin biniyati axadihimaa xasala dheh kaasun baa xasilaya duna alaakhar kii kale laakin ma xasilayo suniya waxa uu kala qaadaya waajibka hadii laba waajib ay yihiin midkood inuu niyoodaa unbaa ku filan oo dee niyadii horaa waajib ahayd markaa waajib ayu mar haddii uu niyooday dee maydhigii labadii maydhiya waajibkaaba way soo wada hoos galaya laakin haddii maydhi waajibahi iyo maydhi sunaa lagu leeyahay dee niyadoodii baa kala kaana oo midna waa wujuub midna waa sunne marka hadduu mid u niyoodo horta hadduu labadoodaba uniyoodo waa ku wada filanta inama alacmaalu binniyaat ba haddii laakin mid un u niyoodo dee kii unbaa xasilaya laakin kii kale waa lagu leeyay hadduu jumco un uniyoodo jumco keliya hadduu uniyoodo macnaha waxay noqonaysaa in lagu leeyahay maydhigii janaabada hadduu janaabadii uniyoodona kii jumcaha lagu leeyahay man iktasala yawma aljumuca gusla aljanaaba ayay culimada qaarkood leeyihiin maalinka jumcaha qofka maydha maydhigii janaabada oo habeenkiibaa macnaha la ishaaraya inuu xaaskiisii ay habboontahay inuu la kulmo dee sidan ay soomaalidaba jimcaha uga qabsato inuu la kulmo oo dabeed waxaa loo ishaaraya isagoo kan leh inuu kii jimcahana raaciyo inkastoo dee salaadii subaxun ay noqonaysa kahor waktigii subaagu baray xasala labadoodiiba way xasilayaan haddii uu dee biniyati janaaba wa jumca haddii biniyati axadihima ay tahayna dee xasala ka axadkaas baa xasilaya duna alaakhar kii kale maya oo niyadoodiiba kala tagsan shan maydhi oo sunaabu de isuguba geyn karaaba haddii caynkaa la yidhi dhawr maydhi oo waajiba iyo dhawr sunaa ayuu isu geyn karaa haddii ay ciid tahay oo masalan uu maalin ciida oo isagana ay dhacday inuu mayd maydhay qofkaasi kusuufna uu jiro dhawr afar shan arrimood de haddii aada isu geyso wuu isku darib ila niyadoodii waa wada mide halkana waxa uu ku tilmaamayaa faslu fi bayaani jumlati min alaksaal اlmasnuuna maydhiyadii sunaha ahaab halkan ku xusaya qayb kamid a yusanu waxaa la suneeyey quslu ljumuca jumcaha in la maydho liman yuriidu xuduuraha wayadkulu waqtuhu min alfajr sida ay qabaan marka waagu baryo ayuu waktigiisu gelayaabay qabaan qoladan madhabka oo dee waa inuu kii janaabada iyo kii jumcada israacin kara ay noqonaysaa marka marka laba meelood baa khilaafku uu ka jiraayo dee jimcadii sunna ayay ku sheegeen qoladan sunne mu-akada culimada qaarkoodna dee waa waajib bay leeyihin bacdulmadaahib oo nebigu calayhi salaatu wasalaam diirkii saxiixeynka ku jiray dee waxa uu ku yihi qof kastoo muxtalim ah oo qaangaada waajib buu ku yahay quslu yawmi ljumuca maalinka jimca inuu maydho laakiin qoladan iyo cidda raacsani waxay leeyihiin waxa wujuubkaa ka sarfinaya cusmaan riwaayada asartii ka sugnayd ee masjidka uu soo galay isagii iyo cumar ay wada hadlayeen ee u lahaa jimcadiina waa ka abtaa waysena waan ku gaabsaday walwudua eebana waa kii lahaa marka asxaabtii o dhamina goobta way wada joogeen cumar laftiisuna xaadir buu ahaa haddii haddaba maydhigaasi uu waajib yahay dee ku noqo ayaa la odhan lahaa gurigii oo dee soo maydho lama odhanin halkiibu kasii watay cidina ma odhanin dee salaadaadii may ansixin markaa fahamka asxaabta waxa uu muujinaya inaanu waajib ahayn iyo kii kale tilmaamaya ahaa qofka dee weysaysta ma qofka maalinkaa maydha isaga ayaa fiican ka kale weysaystaana waxa uu isaguna qabsaday waa labadaba uu banaynaya xadiidkaasina wujuubkay ka sarfinayaan baylayn kuwaasi kollay bas laakiin inuu qofku ku dadaala way haboonta wala ciidayni labada ciidood inuu qofkii u maydhana way tahay oo ummadda islaamka ahayd dee way isu imanayaan jimcadii iyo ciidaynkii marka iyagoo dhidid lahoo dee xoogaa carbona leh dhibkeeda ay leedahay hadday masaajidii iyo meelihii fagaarayaashii waaweynaa isugu yimaadaan laakiin dadku iyadoo wada nadiif ah oo cadaraysan oo bilic leh oo dee raaixad fiican leh oo soo kankamaya inay isu yimaadaan waxay keenaysaa inay wada joog dheer qaadan karaan oo in badan halkii wacdigii awaanadana dhagaysan karaan cibaadadana sugi karaan walkusuufayn iyo labadii dayax madoobaad oo kusuuf iyo kusuufka qaada ayaa qamarku lahaa qorax madoobaadki iyo dayax madoobaadkiina qofku inuu isagana dee u maydho walistisqa iyo roobdoonki salaatulistisqa marka la tukanayo oo dee iyaduna sunno ahayd in lasii maydho oo dabeedna ummadda islaamka halkaa ay isugu baxaan oo cibaadadii salaada ahayd ay dukadaan wa min qusli lmayit qofkii markaa wax maydhay wayaktasilu ashaks liajli qusli lmayit qofkii wuu maydhanaya maydka uu maydhay darteed mar hadduu qofkani mayd maydhay waxaa isagiina sunno u ah inuu maydho ayaa ufiican isagana faman qasalahu nudiba lahu lqosl laakiin kii ugu shubaya iyo kii arka iyo kii ag mara iyo maya marka innaga caado waxay dadku ka dhigteen siiba dee dumarka iyaba isaga badan tahay qofkii ama maydka arkay ama meeshii yimid ama alaabtiisii qabtay ama dee inuu hawla ka qabtay inuu isaguna maydho dooyado biyaabaa loo bahanaya markaa duruuf waa dhib iqtisaadiya soo baxaya marka ee qofkani waa kan maydhay maydhan isaguna maydho ayay ayay ku fiicanta taasunba macnaa ka hadlaya wlmajnuunu kii waala iyo wlmumaa calay idaa afaaqa markay labadaasina soo miyirsadaan kollay hawl baa ku timi iyo dhidid fara badan iyo isbedel culays badan baa fule labadaa qof in ay iska maydhaan waa sunna iyaduna oo waxaad arkaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam xanuun adagahayay oo kolba suuxayay dabeetana maydhanayay walilixraam markii qofku xajkii xidhanayo labayka xajatan wa cumra inta aanu xajkii odhanin oo aanu xidhanin waa inuu sii maydhaa dabeetana isa sii nadiifiyaa dharkii caddaana gashadaa intaa kadibna ixraamtaa walidukhuuli makata almusharafa makadaa la wanaajiyey ilaahay uu fiicneeyey markuu qofki gelayana waa inuu maydhaa oo waxyaabahan dee qaarna nebigay ka sugmeen qaarna asxaab waliwuquufi bicarafa marka carafo la tagana qofkii waa inuu maydho oo imika dee qolo walba waxay u diyaariyeen deegaan fara badan oo aada u ballaaran iyo khaymaad dee xamaamyadoodii iyo waxooda iska leh oo dadku ay kala degayaan markaa kolka qolo waliba meeshooda ay ku xaroodaan dee inuu qofkii iska maydho oo wuquufkaa dartiib u maydho walitawaafi wasacyi markuu dawaafkii samaynayo iyo sacyigii iyagana wuu heli karayaa dee xaramkiibuu ku yaalaa meeshii lagu maydhanayay ee faraha badnayd inuu iska sii gala weeyaan walidukhuuli madiinati rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam iyadana waa inuu maydhaa madiinada nebiga markuu galayo wabilmashcari alxaraam mashcalu xaraam isagana waa inu maydho kole imika waa masjidkunbaa ku yaala waa bar banaan iyado meelahan kale mine iyo carafo iyo waxay usameeyeen kaymado ayay usameeyeen weliba carafo dhir badan bay ku sameeyeen laakin musdalifa oo mashcaruxaraam uu ku yaalo masjidka laftiisana dee masjid weyn oo mashcaruxaraam ay ku qoran tahay weeyaan bar banaan weeye iyado inkastay xamaamyada dee leedahay oo meel biyo laga helaya ay wanudiba aktaalu halaaa waxaa kaloo la suneeyey saddex maydhi liramyi ljamaar ayaama tashriiq buurahan uu tuurayo maalmahan saddexda ayaama tashriiqa la idhaahdo ee laba inuu ku degdegana qofkii loo ogolaa maalmaha uu tuurayana inu iska maydhaa sunaa waaba dee kulayl bay isaga badan tahay oo mar walba qofku uu isaga baahan yahayba inuu maydho ummadda iyo halkaa isugu imanaysa iyo zaxmadana kollay dhididkaa inuu mar walba ka maydhaa fiican baabu tayamum waysadii iyo maydhigii halkaa haddii aynu kaga soo baxnay gebagabaysigii ayaa halkan loo gudbayaa oo dahaaradii qofku dahaaro qaadanayay mid baatin ah iyo mid daahira ayay lahayd tii daahirka ahayd baynu halkan ku haynay kolka waxa lagu dahaaro qaadan karo ayaa ama biyo ahaa ama ciid ahaa biyihii haddii aynu soo gudubnay ciiddii buu halkan ku xusaya ma istibaaxa mise waa dahaara isticmaalka ciiddu madhabkani waxay qabaan inuu istibaaxo yahay oo dee lagu banaysanayo cibaadadii kaa mamnuuc ahayd laakin kolka axaadiista la eego culimo badani waxay tilmaamaan xagga dahuurka inay dee axaadiistu tilmaamayso oo lafdu dahuur inay tilmaamayaan shuruudu tayamumi halaat gebagabaysiga shuruuddiisu waa saddex wood markuu qofkii gebagabaysanayo axaduhaa midkood an yaqaca waa inuu dhacaa gebagabaysigani bacda dukuuli lwaqti markuu waktigii galo ayuun baad u gebagabaysanaysa xoogaaba iska joogo laakin kolka waktigii salaadu galo ayaad isticmaalaysa tayamumkii bacda dukuuli lwaqti salaada waktigeedaa la tukadaa waana loo gebagabaysanaya in kaana lifardin aw linaflin muaqat in kaana tayamumu lifardin qofkani waxaan u tayamumaya hadduu salaad faraba yahay waktigeedu ha galo haddii uu nafli yahay sunno ana oo nafligaasina dee wakti uu leeyahay sida salaatu duxadii iyo dee waktigeedunbuu iyadana u gebagabaysanayaa bal yajibu waxaa kale oo waajiba oo dheeraada buu leeyahay akhdu turaab inuu ciiddana soo qaato fi lwaqti waktiga waa inuu dhexdiisa ciiddana soo naqilaa macnaha dee gacmihii uu dhulka saarayay iyo marintii xubnaha uu marinayay labaduba waa inay waktiga dhex dhacaan haddii uu dee gacmihii taabsiiyo dhulkii iyo meeshii uu ku gebagabaysanayay muddana aanu xubnihii marinin oo uu la sugayo inuu waktigu galo taa qudhigeedu waa kala kaxayn bay leeyihin ee markuu waktigu galo un waxba yuu kala kaxaynine markaa dee meeshii uu ku gebagabaysanayay gacmahana ha saaro oo dabeetana wejigii iyo gacmii ha mariyo meelo dhowrahoo kale laysku khilaafayna waa ku jiraan tayamumka oo fain lam tajiduu maan fatayamamuu saciida ayiba famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum min haddii aydaan markaa biyo helin fatayamamuu saciida ayiba saciidkii ayaa markaa laysku khilaafay wejigan iyo gacmaha lagu masaxayo qudhigoodana dee khilaafku waa ku jira oo macnaha gacmaha ilaa halkee la gaadsiinaya ma maraafiqda mise rusqaynka labadaa gam gacmaha intoodaa hore qofka tuugaa la gooyo waxaa kaloo dee iyadana khilaafku ku jiray ma darba mise waa darbateyn ma mar keliya mise waa laba jeer marka iyaga waad arkaysaa siday dee masalooyinkaa kaga jawaabayaan waa inuu waxaani ugu horeyn saciidkaasi waa inuu turaab yahay bay leeyihi famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum gacmihiina waa ilaa suxullada bay leeyihi haddii la yidhi ma marba mise waa labana waa laba jeer cinda shaaficiya riwaayana kollay ku sugnaatay taa laftigeeda inuu nebigu ilaa suxullada mariyey way dhacday oo ciid uu isticmaalay cala alard weliba taa ciidda inuu dee gacmaha dhulka saaray cala alardi oo afuufay saxiixeynkay ku jirtaa markii laakiin uu tilmaamayay labadii saxaabi camaar iyo saxaabigii kale waxa uu gacmaha saaray gidaarka ayunbuu gacmaha saaray mar keliyana wuu mariyey wejiga iyo rusqaynka inamaa yakfiika haakadaa unbu intuu labada gacmood saaray gidaarka xaaid ayuu dabeedna wejiga mar ku masaxay gacmahana wuu mariyey un baaqigii unbu labadaa rusqayn mariyey sida asxaabta ay tilmaamayaan wa kafay markaa taasaa sii qawisan baabay tilmaamayaan culimada qaarkood shawaaficdu dee markay ka jawaabayaan lacalahu naqarahaa bay leeyiin oo gidaarkan waxaa laga yaaba haddii xaaid lagu sheegay dee turaab baa loo baahnaa laakiin inuu qobay ayaa iska suuragala waa dee muxtamil wey ixtimaal bal yajibu akdu turaabi fi lwaqti falow tayamama qofkii haddii uu gebagabaystay shaakan fi lwaqti isaga oo shakisan waktigii oo talow waktigii miyuu galay mise ma gelin lam yasixa wain saadafahu waktigii haba waafaqee ma ansaxaya buu leeyay lifaqdi shardi aladi huwa dukuulu lwaqti danan aw yaqiina yaqiin iyo male midnaba umu isticmaalin waktiga gelidiisii ee waxa uu ka shakisanaa mudrikaat alcaqliya de waa kuwa qolada usuulku daniga iyo shakiga iyo wahmiga iyo waxyaabaha cilmiga iyo ilaa afartii qaybood markaa danigii dee dhinac baa urajaxan laakiin shakigii labadii dhinac baa siman walow tayamama haddii u gebagabaysto qofkani lifaa'itatin salaad ka tagtay baxwatan goor barqa'a buu u gebagabaystay salaad wakti hore ka tagta islahaa tukati falam yusallihaa xataa xadarat اduhr ilaa duhurkii uu yimid muu tukanin oo farabkii ka tegay kumuu tukanin gebagabaysigan duhurkii baana sidii kusoo galay falahu waxaa usugnaaday an yusalliyahaa bihi inuu ku tukado tayamumka ah aw faa'itatan ukraa ama mid kale oo gebagabaysiya mid kale oo ka tagtayba inuu ku tukado wuu iska heli karaya maxaa yeelay tayamumkaa hore ayuu xaq ulahaa inuu waktigaa tayamumo markaa kol hadduu tayamumkii hore u ansaxay dee salaaduu doonuu ku tukan karaa faaitadana waktigii qofku doono inuu tukado ayuunbay tahay inuu markaas dee utayamumo wadkur rabbaka idaa nasiid qofkii mudlaq bay u ahayd oo qof mar haddii salaadii ay ka tagto wuxuu u gebagabaysan karaa waktiga uu dee ay daruuri noqoto inuu markaa tukado kolkaa faaitadii wuu gebagabaystay gebagabaysigiina wuu asaxay idan duhurkan dambena wuu ku tukan karaa ee laguma dacwiyaya buu leeyahy dee duhurkii oo aan gelin ayuu sii gebagabaystay oo teenaa hore way ka yar duwantay oo taa horena gebagabaysiga aan ansaxayn tanna wuu ansaxay marka isagoo ansaxay baa loo isticmaalaya duhurki haddii aanu duhurkaa ku tukanna salaad kale oo faaita abuu ku tukan karaa athani shardiga labaad ee kamida shuruudda gebagabaysigu an yakuna bituraabin daahirin khaalisin muطlaqin lahu qubaar ciid waxyaabahaasoo shuruudaa leh ayay qeyd ka dhigeen waxaaba yaaba dee marka carrigii mar mar noqdo amaba ciid dee istara lahoobtan ay sheegayaane saafige wanaagsan ba la waayo waa cala ljidaaru dee marka warku waa hadhaya wa jucilat alard litahura markuu nebigu ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam in macnaha la siiyo shan arrimood oo aan rusushii hore la siinin wuxuu ku daray in looga yeelay dhulkiina tahuur masjidan wa tahuuran riwaayanka qaarkood baa turbatuhaa kusoo daraya markaa taasay wax ka sheegeen culimada kale ee markaa aan dee turaabka shardiyeyn intaa ziyaadadaas ayaan hagaagsanayn bay leeyihin iyaguna ziyaadadaasay sugayaan ziyaadada turaabka sheegay waxyaabaha isii ooji isii xujaystaana kollay way kamidta xagga aayadda marka la ego ilaahay waxau ihi fatayamamuu saciida ayiba famsaxuu biwujuhikum waaydiikum minhu markaa mintaasi tabciidiya ayay muujinaysa in meeshii wax lasoo naqlinayana waa laga fahmaya kuwo kalena waa ibtidaa'iya bay leeyihin minhu min asaciid min jihati saciid xagga saciidkunbaa laga soo isticmaalaya oo haddii aad kaa xaggiisa ku kaxaysood kasoo celiso haddana dee faqad masaxta min asaciid kuwana me waa tabciidiya dee macaanida mintuna ilaa shan iyo toban qaybood bay gaadhaysa ama ay ahayd marka dee nusuusta la eego labadabana waa isticmaaleen laa ba'sa haddii dee qofku khilaafkaba uu iskaga baxo uu gacmaha cala alardiba saaro faman irtaqa shubuhaati faqad istabra'a lidiinihi wa cirdi shubuhaadkana dee meelaha lagu murba ayaa ku jiray turaabkaasi waa inuu daahir yahay oo dee kii nijaas tahaabaa meesha ka baxay khaalidna waa inuu yahay oo kuwa uu sheegi doono ee isku dhex jiraa ka baxaya mutlaqna waa inuu yahay mid ciid un lagu sheegayo oo waxa ka baxaya kii magac kale lahaa waa ciid sidan ah ama waa ciid noocan adig ciid daqiiq leh ciid jacfaraan leh waa waa inaanay taa ahayn laakin waa ina ciid ah lagu sheegi karaa qubaarna waa inuu leeyahy bood haba yaraatee markaa dadkeenu waxaad moodaa markay gebagabaysanayaan inuu wejiga daray gelgelin taa qudhigeedu ma aha midda ay ka hadlayaan xataa iyaga lafdigoodu ee waxa wey qofku inuu gacmihii aayar dhulka saaro waa karaahiya inuu isku wejigii ku caddeeyo tagiir uu sameeyo ee aayarunbu intuu gacmihii dhulka saaron buu iyadoon waxba kasoo raacin badani wejigi iyo gacmihii marinaya oo nebiguba calayhi salaatu wasalaam ardada waa saaray si xadiidkaa saxeexa kusugan welibana iyadoo aan waxba sii qaadin oon la sheegin inuu ku camcamiyey ayuu sii afuufayba intiina oo uu kasii nadiifiyeyba gubaarna waa inuu leeyahay lahu gubaar xoogaa dareen ahoo dee ciid yaroo ka kici karta walow bigubaari ramlin bahalkan la yidhaahdo qururuxa dhaska yare uu leeyahayna ha ahaatee marka ixtiraazaadkii buu bilaabay waxyaabihii uu iska ilaalinayay meesha ku baxayay ayuu bilaabay inuu ka gudbo dabeedna waxa uhi laa ramlin qururuxii faqadka ahaa gebagabaysigii ma gelayo kaasoo mutamax muxuu yidhi halkaas mutamaxiqin macnaha maxdi ahoo barax la waa qururux aan dhas yarna lahayn walaa bituraabin mukhtalit bidaqiiq oo naxw ciiddii iyadana daqiiqa ay ku darmato daqiiqdeenan dee cad taana ma isticmaali karo iyo wa naxwihi waxyaabihii kale ee dee ciidda ku darmi karaya leannahu laysa bikhaalid oo qeydkii khaalidkaabuu ku baxaya walaa bijisin maasha nuuradda la yidhaahdo iyadana kuma suroobayso dee ciidba lama yidhaahdo wa suxaaqati khazaf bahalkan khazafku waa dee dherigi dherigii hadduu qofkii ku dhego buu kuleeyahay oo uu rifo mindi ku rifuu turaab ka sameeyo iyadiina noqon maysa bu le maaragtay ciiddii lagu gebagabaysanayay suxaaq waa mustacmal iyo kii la isticmaalay ciiddii aada isticmaashay kuma noqon karayso oo biyo la isticmaalo kalun bay ka dhiganta wa huwa kan la isticmaalayna maa cala alcod waa xubinka kii saaraa oo haddii aad gacantii ka qaad haddii aad wejigii ka qaaddood gacantii un mariso dee wejigii baa loo isticmaalay amaba haddii kuwan adigu aada isticmaashay uu mid kaleo agtaagada taagnaana maxaan ka forarsanba u idhaahdo oo adigii kaasii qaato maya waa mustacmalay aw maa tanaatara can qofka waxyaabihii ka daatay buu mustacmalkii noqonaya wixii xubnihiisa saarnaa uu gebagabaysiga u isticmaalay ama ciiddii isaga ka daadatay waxyaalahaas waa kuwa markaa la diiday buu kuleeyahay athaalisu ka saddexaad ee shuruudaha gebagabaysiga kamid ihi alcajs waa inuu qofkii ka daalo can isticmaali ilmaai biyihii inuu isticmaalo oo ayuu ka daalay qofki biyihii buu isticmaali kari laaya walcajzu imaa xisiyun aw sharciyun labadaba waa noqon karaa athaaliu alcajzu an listima can isticmaali ilmaai biyihii buu ayuu markaa isticmaali kari laayahay qofkii fiihi inuu markaa isticmaalo xadadkii fayatayamamu alcaajiz can isticmaalih qofkii markaa ka daalay inuu biyihii isticmaalo gebagabaysiga ayuu u gudbayaa oo waxa uu isticmaalayaa saciidkaas marka cajziganina dee waxa uu noqon karaa masel xanuun qofkii haya xanuun qofkii haya sidii ninkii saxaabiga ahaa ee nabarkuu madaxa kaga dhacay ee iyadoo asxaabtu ay sii socdaan yidhi war ma la ii helayaa dee inaan isticmaali karo ma ii haysaan wax cilmi ah ciiddaa maya bay yidhahdeen adigoo biyo agtaada yaalla dabeetana waa kii isku shubay markii nebiga loo sheegayna waa kii lahaa qataluuhu qatalahum allah hal laa sa'aluu inamaa shifaau shifaa laciyi su-aal cudurka jahliga la ydhaha caafimaadkiisu waa su-aasha eh haddii ay garan waayeen may dadka su-aalaan marka waxaad arkaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu uga xumaaday dee habaarku asxaabta habaaray culimada qaarkood baa saxiix ka dhigay xadiidka waa cajz kolkaa qofkii xanuun ku yimid darteeda qabow ayaa mararka qaarkoodna qofkii uga caajisi karaa biyaha qabow dee jidhkiisii wax yeelaya haddii u dee biyihii isticmaalo oo matal hawadii baa ku jirta ama baashii xiiqdii iyo waxyaabahaas uu leeyahay kolkaa jiq buu sii noqonaya oo ama bogsigiisii baa dib dhacaya amaba xanuun baaba dee uu qaadayaaba qof waxuu ku diiriyana biyihii ma hayo laakiin inuu dhaxantii un yaro diido de taasi waa takliiftii cibaadadu ay lahayd oo qofkii uu karaayeysanayo wey oo marlayba dee dhaxantaasi ay iska jirtay mar haddaanay waxba yeelaynin wax muxaqiqa aanay yeelaynin biyihii isticmaala bay noqonaysa camr bnu caas markii safarka ay ku jireen waa kii janaabadu ay ku timi dabeetana uu gebagabaystay asxaabtiibu sidii ku tukiyey arrinkii haddii nebiga loola soo cawdu nabigu su-aal yihi war maadoo janaabole bad asxaabtii tukisayna waa kii markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam aayadda usoo qaatay falaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nabigu waa ku qafle calayhi salaatu wasalaam dee ilaahay baa yidhi u naftiina hadilinna ilahay u idiin naxariisanaya markaa acdaabtan waa cajsi yimid oo biyihii la isticmaali kari waayo xisigan iyo dee markaa xukmigan uu sheegayaana midin waxaan leeyahay sharcigan uu sheegaya dee kaa sharciga waa cudur daar kaa sharciga ahaynu soo sheegnay kan xisigiina dee waabu kari waayayba biyihiiba waanu haynba wayakuunu wuxuu noqonayaa gebagabaysigani can ilaxdaafi kulliha xadasyadii oo dhan haddii ay tahay kii asqarka ahaa awsadkii akbarkii xadas walba wuu gebagabaysan karaa ee ma aha un weyse la-aanti wayastabiixu bihi aljunubu waalxaaid kii janaabada lahaa iyo tii caadada lahayd waxa ay ku banaysan karayaan gebagabaysiga maa yastabiixaani bilqosl maydhiga wixii ay ku banaysan karayeen dawaafkii iyo waxaan leeyahay dawaafkii iyada laguma lahe macnaha cibaadaadkiis kale oo dhan iyo wixii ay qaban karayeen ee ka mamnuuc ahaabuu qofkii ku banaysanaya fain axdatha haddii ay ay wayse jabaan bacdahu intan ay gebagabaysteen kadib xaruma calayhima kan janaabada iyo tan caadadale waxaa loo diiday un maa yaxrumu bilxadath xadadka wixii xaraamta ku ahaa oo matal qofkii isagiioo janaabo leh ayuu gebagabaystay markaa wixii biyaha uu isticmaali ku banaysanayo o dhan buu ku banaysanayaa marka qur-aankii akrintiisii iyo haddii uu waayo salaadii biyo hadduu waayo inahaasoo dhan uu ku banaysan karaya haddaba u weyse jabaab masel naas baa kasoo baxday ama waabu kaaji markaa waxaa ka mamnuuc noqonaya un wixii ka mamnuuca ahaa qofkii waysada lahaa laakiin qofkii janaabada lahaa wixii ka mamnuuca ahaa kama mamnuuc noqonayo ilan janaabo dib ugumuu noqonin tii hore waa kan dee ka tayamumay marka xadadkan ku yimid unbaa nin wayse jabun baa loola dhaqmaya ee loolama dhaqmayo nin jinaabaysan haddii masala waysadii ay ka jabto taa weyduu ka hadlaya fain axdathaa bacdahu bacda tayamum xaruma calayhima maa yaxrumu bilxadath ee wixii jinaabada ku xaraamta aha kama mamnuuc noqonayaana wixii ka mamnuuc ahaa qof waysela ayuunbaa ka mamnuuc noqonaya haddaba cajsigan uu soo tilmaamay ayaa sababa keenaan sababahan aynu dee qaarkood sii xusaynaynu sii sheegayn markaa sababihii buu tilmaami doonaa ay kamid ahayd markaa biyihii oo uu waayo waxaa kale oo kamid ahaa asbaabtaas haraada uu ka baqdo madabkii iyo xanuunkii aynu kasii warramayna aynu sii tilmaamayna waxyaalahaasa markaa kamid noqonaya ra-iisiga allahu aclam